mas-uuliyiin ku tirsan dowladda federaalka maamulka i b s bank iyo qeybo shalduban ee bulshadiiya ku qayb galay munaasabad la gashaacaya ee adeega taysiir oo heshiis iyo wada galeen shirkadda diyaarado al nuureyn iyo i b s bank kaaseyti oo fududaayi doona in shacabka soomaaliyeed iyo unfududaata in iyo cumraysadan iyo obeesada halmaran shabaana sheekh nuurudiin maxamed sheekh xuseen oo ee madaga shirkadda al nuureyn iyo faahfaahiya heliiska iyo wada galeen al nuureyn iyo i b s bank waxa ugu weyn caawo oo bankiga i b s banki oo nagala soo qayb gala waxa ay tahay dhinacyada kale markii laga soo fududeeyey qofaa jeebka ku yar yahay jeebka ku yar in loo fududeeyo waa shaqaale waa wuxuu rabaa waalidkiisa xaaska caruurtiisa inuu wado hal mar ma wada awoodo bankiga wuxuu diyaar u yahay inuu maalgelin u sameeyo muddo laba iyo toban bilood ah jaanis loo siiyo lacagtaas in laga yaryaray midda daahfurka ugu muhiimsanoo caawa i b s aan isla shaacinayno isla furayno waa middaas gudoomiyaga hay-adda culimmada soomaaliya sheekh bashiir axmed salaad iyo usiina bogaadiyey adeega taysiir barnaamijkan taysiir oo magaciisaaba la yaab lahaba say u heleen nimanku niman caadi ah ma aha waa fududayn marka magacaas allah u qabto una aqbalo ayaan leenahay insha allahu tacaala qofka inay u bannaan tahay siay ugu bannaan tahay inuu ku xajiyo maalkiisa ayay ugu bannaan tahay inuu wax kale u qaato sida masaalixda adduunkaba lacagtaada loo qaato adduunkuna dhijitaal usii guurayaye cimro dhijitaala meesha taalla marka in laga faa'iidaysto oo si tartiiba loo soo cimraysto aada u fiican tahay dadka su'aalahoodu ma dhammaadaan marka insaanku wuxuusan noqon marka saacada ayuu leeyahay wax kasta oo horumar ah insaan loo sii dhiirigeliyo oo loo fududeeyo xaggii adduunka iyo xaggii aakhiraba la isku wado aada u fiican tahay maxaa yeele dad muslim aan nahay cabdirasaaq axmed warsame gudoomiye ku-xigeenka shirkadda i b s bank ya sheegay iniyo eedanka faraxsanyin iniyo heliiskun iyo wada deeraan i b s bank iyo al nuureyn saad ogtihiinba i b s mar walba wuxuu u taagnaa ama u shaqaynayay bulshada soomaaliyeed waxaad u barateen inaan aan maalgelinno barnaamijyada asaas ku ah ummadda soomaaliyeed maanta waxay joogtaa inaan bal adduunkale lagu mashquuline bal asadka saxdaa ama maalgelinta saxdaa ee ah middeenna aakhiro bal inaan qayb ka noqono iyada laftirkeeda anka dambayntii xildhibaan odobaha yuusuf raage ya sheegay iniyo eed anka faraxsanyin adeeguna walbadan iskubedelo doona iniyo ha cumraysadan dadka soomaaliyeed iyo oon awoodn iniyo halmar beesadayo wada shibaan adduunku wuxuu u wareegay service khadamaad oo ah wax kaash ku macaamilaaba waa la iska dhaaf annaga weliba hadda waa arrintaas waaba ku fiican bankiga i b s iyo bangigii kaloo wax kaaga furan yahayna wuxuubu ku yidhi cumradii annagaa kuu ogol labaiyo tobanka biloodna iskasoo iska soo bixi waa tacaawuniyaad wixii la dhihi jiray yacni iskaashato wa soomaalidu dadka xajka aada meel dhexay uga jiraan meesha kore oo aada nidaamka u hanukumi jiraan meesha baaba'aana kuma jiraan dad waxaa jira xajka haddaad tagto ku dardaraaba kaa dheer kaa xoog badan kaa wixii ah kuu jeedin